odayaashan oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa ay horinta colaadahana ku eedeeyeen wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed iyo taliyaha biliiska saldhigga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyagoona tilmaamay in mas-uuliyiintan ay sheegeen ay ku howla yihiin horinta colaadbeelada ka dhexdhacda beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanadaasi waxa ay odayaashan tilmaameen in mas-uuliyiintan ay arki la'yihiin nabadda dhex taalla beelahan walaalaha ah ee wadadega deegaanadaasi iyagoona sheegay in mas-uuliyiintan ay doonayaan inay dib u soo celiyaan colaadbeeleedyo horay ugu dhex maray deegaanadani beesha gaaljecel iyo beelaha shanta caleemood xalinta colaadahaasi oo isu tageen waxgaradka iyo nabadoonnada beelahan wadadegaha deegaanadaasi islamarkaana ay nabaddaasi doonayaan inay ugu beddelaan horinta colaadbeeleedyo cusub oo ka dhaca deegaanadaasi qaar ka mid ah waxgaradka beesha gaaljecel ee dega gobolka shabeellaha hoose oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxaa warkooda ka mid ahaa sida tan dhibaatada halkaas laga wado uu wasiirka wado waa dhibaato ka timid madaxweynaha shirka halkan waxaa isugu yimiday beesha gaaljecel oo shirkan ujeedkiisu uu yahay cabasho ay ka qabaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed oo duulaan gardarro ah ku soo qaaday waxaan leenahay haddaan nahay beesha gaaljecel ummadda ha isku darin ha barakicinin waxaan leenahay koonfur galbeed ayuu ku socdaa baaqan iyo la hadalka wasiirka amniga koonfur galbeed xasan iyo taliyaha saldhigga degmada wallaweyn ninka la yidhaha cabdulle shacalimood iyo gaaljecel saaad og tihiin soomaali weynna waa og tahay waa dagaalameen markay dagaalameen cid ay kon heshiisiin isku qasbanaadeen wallaweynay tagaayeen xoolahay ka gadanaayeen beri weynay tagaayeen xoolaha laga soo gadanaya nabadaa lagu wada joogay colaadan waxaa abuuray labadaas nin oo hadda aan soo sheegay waxaa arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed uu ku eedeeyey xildhibaan jeesow oo ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka in deegaanadaasi uu dhigtay isabaarooyin ay ka soo galaan lacago fara badan waxaana is-eedeyntan ay warbaahinta isku marinayaan mas-uuliyiintan ka kala tirsan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ay tilmaamayaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka u dhuundaloola siyaasadda maamulada shisheeyaha ku daaban inay salka ku hayso arrin ay doonayaan mas-uuliyiintan inay ku horiyaan colaado beeledye ka qarxa deegaanadaasi